ilaaliyo xuquuqda dadka baahiyo gaarka qabaya ee too muhiim e maadaama bulshadantiya kaliya ku nugul yihiin islamarkaana yoni adkeysada korna dhibaatooyinka dalka ka jiraan sidaa darteed in laga maarmaan yeeta in xuquuqdooda la ilaaliyaa tababarkan loonqobday qeybo shalgadisan ee bulshadii oo ka jiraan dadka baahiyo gaarka qaban iyo weliba haqaban qaabaday wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed oo taageero ku helaasa heedda boqor salmaanka sacuudiga kaasoo intuusa dareera bulshada laka dhiirigeliyi doona sidii oon ilaali lahaayeen xuquuqda dadka naafada agaasimaha waxda qorsheynta ee wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed casme maxamed isaaq ah iyo weliba horeyntiiya ku warantay walyaaba bulshada laka bara doono tababarka intuusa dareera iyo muhiimadda ilaalinta xuquuqda dadka nugula geed inta mayn iska goynayha shirkun ku saabsan yaha wacyigelin ku sameyn waleero c r b d oo ah xuquuqda dadka baahida gaarka qabo mise dadka naafada eh maadaama aysan ogtiin wasaaradda haweenka maanteed sha-ayay nakalaha ku taba haweenka iyo ciyaalka maandeedyaasha kale may hoos gooyay xuquuqa aadanaha xuquuqa aadanaha marka la eroona naqoon bay ka jartaheen xuquuqda dadka baahiyada gaarka qabo wasaaradda in badan arrimaha ku shaqeeyasi hortas right now waxa sharciga keliya ee la baasgareeyey oo golaha wasiirada baasgareeya waxa sharciga xuquuqooda dadka baahiyada gaarka qabo dadka naafada eh sharcigan kureegay wasaaradda baasgareeyay hadare korta muhiimada iyo niimata inta meeleeraay dadka baahida gaarka qaba ee xuquuqdii oo ilaali insha allah ka dheerada doono qofka facilitatorka ee cashar kun safeena sharaxe walyar lahajada bedeladay dadka qaar way leeyihiin dadka waani waa dadka baahida gaarka iyo dadka xeelaayaasha sidoo kale waxaa nala jooga bahda garsoorka iyo cadaaladda booliiska sidoo kale booliiska in la dhowda maanta barnaamijka wuxuu ku saabsan c r p d oo waa ogtihiin dadka doomarada casiina oo barnaamijka wadi shalasoo dhawaada hadalkana waa idinku wareejin koo ku mid ee madaxda hay-adda boqor salmaanka sacuudiga aan qaabilsan arrimaha gargaarka iyo weliba uusoo sheegay intii tababarkan lanka talagal intii bulshada lakagu wacyigelin intii oo ilaalin xuquuqda iyo leyin dadka baahyo gaarka qabana waxaan halkaan goobjoog ka nahay daahfurka tababarada ka mida ruuc ridda dadka baahiyaha gaarka qaba oo anigu aan ka socdo donorkii mashruucaas oo ah xarunta boqor salmaan ee gargaarka arrimaha bini'aadanimada oo nala fulinayo hay-adda u n d b waxaa kaloo hay-adda wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee koonfur galbeedna nagala shaqaysay tababarkan qabashadiisa waxaan leeyahay dhammaan waan soo dhaweynayaa dadka ka soo qaybgalay tababarkan muhiimka ah oo socon doona laba maalmood tababarku wuxuu ku saabsan yahay mowduuca la yidhaahdo xuquuqda dadka naafaha ah ama dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan rabnaa inaan xoojinno wacyiga guud oo aan si wada jir uga wada shaqeyno sidii loo taageeri lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka tirsan bulshadeena waxaa kaloo ujeeddada tababarkan ee tahay in inta tababarku uu socdo aada iyo aada laisku falgalo laisdhaafsado khibradaha iyo aqoonta guud ee dadka ku dhex jirta laisdhaafsado inta tababarka uu socdo sidii looga helo iska faa'iidaysi ballaaran sidoo kale mashruucan wuxuu waxaa ka soo qayb galay oo ka faa'iidaysan doona tababarka kan xeer ilaalinta garsoorka booliska iyo bahda caafimaad waxaan dhammaantooda kusoo dhaweynayaa tababarka kan waxaan u rajeynayaa in ay noqoto labada maalmood ee maanta ka bilaabatay iyo beriba inay noqoto maalmo ka buuxa ka faa'iidaysi iyo isfalgal miro dhal leh waxaan u rajeynayaa tababarkan inuu ahdaaftii looga baahnaa uu guto wasaaradda hanraabta koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo bulshada si ay tahay tababaro iyo wacyigelin ka saabsan inay ilaaliyaan xuquuqda dadka baahiyo gaarka qaban maadaama iyo iyin dad markaasay eed onnugula